maanta horta mawduucan mawduuc aad iyo aad u muhiima buu ahaa hase ahaatee waxay ku habboonayd inaan uga hadalno sida waaqicu uu yahay mawduucaani iyo mawaadiicda la midkaahi dowladuhu markii baarlamaanadoodu ay ka hadlayaan horta albaabo xiran bay uga hadlaan waxaad u malaysaa annagu inaanu aanu isla hadlaynin annagu ee aanu taargadgaraynayno bulshada aan wax u sheegayno waxaa xaqiiqo oo sax ah oo mudan mas-uuliyiinta in loo yeero la weydiiyo su-aalo wixii dhiman wixii hallaabay wixii hagaagsan laakiin albaab furan oo miidiyaha laga jahaynayo lagana yaabo waxa la sheegaya qaarkood inaysanba munaasab u ahayn bulshada soomaaliyeed dhagahooda in horta meeshan laga sheego oo qaabkaan ay noqoto waa laga wanaagsanaa qofka halkaan markuu soo istaago xildhibaanka ahi dowladda federaalka soomaaliya buu xibin ka yahay weliba waa mas-uuliyadda ugu sarraysa qofka ay ku dhacayso halkaan markaan imaanayno waa inaanu aanu u hadlin colaad qof nagala dhaxaysa ama dhaliil aanu dhaliilayno ama maxaan ku dhahdaa aragti aanu qof ka haysanno owgeed waxaa dhib ah haddaa hebel aan dhaliilayo ama hebel ila khaldan yahay hebel dartiis gogosha lagu fadhiyo inaan dab dhinac ka geliyo haddaan intaan halkaan soo istaago horumarada shabaab iyo waxay qabanayaan iyo garsoorkooda iyo amniyaadkooda iyo tillaabooyinkay qaadayaanna aan cirkaas mariyo ciidanka qaranka soomaaliyeedna tuugo burcada oo meel taagan oo isbaarooyin u taal oo dadka dhaca oo dhib haysta aan ka dhigo oo aad aan uga xumahay saacaddaas la joogo in askari soomaaliyeed xabada igu socota asagoo ka difaacayso haweenaysan xamar soo gelin oo dhowr maalmood howlgalay ku jiraan ay ku nadiifinayaan oo ku sifaynayaan waddadan marka iyo muqdisho u dhaxaysa ee xeebta ah waxaan aad uga xumahay in shan sano shabaab uu dhinac ka deganaa magaalada marko maantana gogol nabadeed qabiiladii soomaaliyeed ee deegaankaas deganaa ay u wada taallo waxa seefgaraynaya ee ilaalinayana aysan amisom ahayna ciidan soomaaliyeed ay tahay maanta marka waxay ahayd inaan horta marka koowaad uga mahad celinno ciidanka soomaaliyeed iyo tillaabooyinka amni oo ay qaadayaan iyo halganka ay ku jiraan hoolkaan aanu ku jirnoon ku shaqaynayno kuma shaqayneen haddaanan ilaalin iyo sugid amni aysan jirteen waayo cadowgu taarkadka koowaad buu xildhibaanku u yahay cadowgu saddex shay buu taargadgaraynayaa ayadoo dalka dagaal guud uu ka jiro oo aanu ognahay soomaaliya labaatan iyo dhowr sano in aysan helin political stability school stability amnigu waa amni midna waa amni jira in la sugo midna waa in amni la abuuro dalku wuxuu ku jiraa amni abuur laakiin sugidda amniga baa dhibaato iyo culays inteeda laega amni jira sugistiisaaba intiisa laeg maanta halkaan inaan fadhinno waxaa sabab u ah amni la sugay owgeed waxaana ay soo martay tillaabooyin maalinba maalin ka dambaysay heerkaan soo gaaray waxaa xaqiiqo ah inay dhaliilo jiri karaan dhaliilo inay jiraanna waxaa laga yaabaa waxaa walaalaha qaar ay halkaan ka lahaayeen waxaa la bedelay intaasoo taliye ciidan haddana wuxuu yidhi weli lama arkin waxaasoo dhibaato ah iyo intaasoo iyadoo dhacday oo intaasoo dhaliila jirto qof xilka looga qaado ma jirto waa loo erayoo maxaan ku dhahdaa qofka walaalka ah ee xilka loo dhiibay waa xil culus xilkaani qof walbo isku dayaahina asagoo mukhlisa oo daacada baa laga yaabaa inuu sido boqol tan uu yahay awoodiisu laakiin kun tan culays